as you fade and no fear to the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
talyaaniga ayaa xalay jebiyey rikoor siddeetan iyo laba sano jir ah ciyaartii ay laba iyo hal xilliga dheeriga uga adkaadeen dalka austreliya oo runtii talyaaniga ku lafa adkaatay kulan la filayey inuu sahlanaan doono waxay ahayd ciyaar dagaal iyo hardin badnayd oo ay austreliya u dhididay inaan laga dhiganin jaranjaro loogu tallaabo wareegga xiga runtiina waa dheeleen intii tabartood ah wiilasha roberto mancini ayaa jebiyey rikoor la dhigay kii ciyaartii ay xalay ku baxsadeen kaydkooda qotada dheer kadib markii ay soo istaajiyeen laacibiinta federico kiasa iyo mateo besina oo adsuuri u diray wareegga sideedamaadka iyagoo dhaliyey goolal ay kalsooniye ka muuqato xilliga ciyaarta ugu xasaasisanaa talyaaniga ayaan sidoo kale gool laga dhalinin kun boqol iyo lixdan iyo siddeed daqiiqadood iyagoo sugayay kulankii laba iyo tobnaad oo aan gool laga dhalinin waxaase taa u qoonsaday laacibka saasa kalatsich oo madax dhuumasho ahaa oo dhib badan ka dhaliyey macallin vitorio botso ayaa rikoorka dhigay iyadoo xulkiisa afar sannadood guuldarro lagu kari waayey min oktoobar kii ilaa luulyo wuxuuna muddada hantay laba koob adduun oo xiriir ahaa iyo billadda dahabka ahayd ee olombikadii kii talyaaniga oo ciyaartan uga dhignayd cashar si weyn u anfici doona wareegyada xigaa haddii uu soo baxo kuna baxsaday beddelkii uu sameeyey ayaa tigidhka iminka u jartay kulanka alianza arena oo ay jimcaha midkood kula ciyaari doonaan dalalka portugal iyo belgium midkoodii caawa soo baxa aan u wacanne kulanka portugal iyo belgium waxaa caawa dhacaysa ciyaartii ugu adkayd wareegga lix iyo tobanka marka ugu yaraan dhanka warqadda laga eego marka ay safiya oo sbain ah ku faltamaan dalalka belgium oo ah xulka labaad ee wada badiyey ilaa haatan heerka guruubyada iyo xulka portugal oo feer iyo laad uga soo baxay guruubkii geerida oo ay kula jaal ahaayeen france iyo germany belgium waxay kaalinta labaad ka galeen koobka adduunka labadii kun iyo siddeed iyo tobankii balse abidkood marna ma dhaafin wareegga sideedda tan iyo markii ay kaalinta labaad galeen koobka qaramada yurub kun sagaal boqol siddeetankii taasoo ka dhigan in khibradda ay u leeyihiin wareegyada dambe ee koobkan ay aada u kooban tahay tiyo haatan loo arko mid ka mid a xulalka dunida ugu xariifsan dhanka wiilasha fernando santos ee salasaw dabcan iyagu waxay haatan difaacanayaan koobka maadaama ay iyagu hanteen dufcaddii euro waxay sidoo kale gaareen nusdhammaadkii labadii kun iyo labadii kun iyo laba iyo toban waxaa u dheereed inay kaalinta labaad galeen markii ay koobka martigeliyeen labadii kun iyo afartii taasoo uu gariigu gacmahooda dirq uga baxsaday iyagoo weliba baydkooda joogay yeelkeeda bortugal ayaa haddii ay iminka ka hayso inay guul xagaagan ku geeraaraan ay tahay inay sii maraan jid qodxa badan oo ay sii daadsan yihiin xulalka talyaaniga france iyo sbain oo ay ku wada aadi karaan wareegyada xigaa haddiiba ay caawa belgium ka dhaadhicin karaan inay iyagu guusha xaq u leeyihiin wiilasha belgium tiyo ay dhan kasta ka dheelitiran yihiin misna waxaa u dheer oo ay aada dhumuc weyn ugu leeyihiin dhanka weerarka afsakiinka ah ee ka kooban kevin debrun iyo edin hazard oo gadaal ka taageeraya shiishmacaanka romelu lukaku sidoo kale iyadoo ay weliba sidaa keedka ugu fadhiyaan dries mertens iyo michi batsuwaye atunga iyo laacibin kale ronaldo oo kulankii hore soo qabtay laacibka reer bershiya ee cali daaci oo dhaliya boqol iyo sagaal gool oo caalami ah ayaase doonaya inuu raggiisa ka dhacdhiciyo inay caawa ka mira dhaliyaan waayo aragnimada ay dheer yihiin wiilasha soo baxay ee belgium haddii aynu eegno safafka suurtagalka ah ee labada xul waxaanu ka hormaraynaa waddanka belgium waa courtua elder wirel boyota fertongen munier telemon witsel t hazard iyo e hazard lukaku iyo debrun dhanka portugal waa patricio semedo diaz bebe guerrero motinyo danilo sanchez bernardo ronaldo iyo yota dhanka kale waxaa ciyaartan ka horeysa mid kale oo fiidka ka dhici doonta gegada bushkas arena ee caasimada budapest ee dalka hungary marka ay netherlands ay ishardiyaan oo foolka isku diiraan xulka czech republic haddii aanu eegno safafka netherlands waa strankenberg the fry blind the licht dumfries the young the rune van onholt winaldum the bay iyo vek horst dhanka czech republic waxaa u safan vaklik kuval siluska kalas mateu hols susek mesabust darida yanto iyo zhik maxamed xaaji hadal samamedia